wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ah ayaa maanta qabatay kulan lagu daahfuray siyaasadda maareynta khataraha masiibooyinka jubbaland kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland agaasimayaal ka socday qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland guddoomiye ku-xigeenka magaalada kismaayo hay-adaha ka howlgala jubbaland odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka iyo dhallinyarada jubbaland zahra cabdi xasan oo ka socotay hay-adda unisef islamarkaana u hadashay hay-adaha kasoo qaybgalay daahfurka kulanka ayaa ku ammaantay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland qorshaha ay diyaarisay markaan waxaan faraxsanahay boonsi la helay oo wasaaradahan wasaarad kasta hoolkeeda cadeynayo caafimaadka hadee tahay xoolaha hadee tahay iyobalitiga hadee tahay oo mid muhiim u ah doortooyka maanta lala tacaalka magaca inay tahay kalanabtanjeega iyo baalomeytiga waayahan baleenaynaa anaga kalusef ahaana waxaan balan qaadaynaa oo la siiga markaan la soo sheekaraysaan inaan u isticmaali doono siday tahay wixii tagan tusaale ku aadan marka aqriyane waa inoo soo gudbin doono ku aadan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in ka degma ahaana ay ku faraxsan yihiin in la helo xaruna arrimaha degdega ah wax looga qabto jubbaland marka laga hadlaayo ama soomaaliya oo dhanba waxaa ragaaday waa abaaro iyo fatahaado ay keenayaan kalaamijanjegi waxaan aada ugu faraxsanahay in wasaaradihii shaqadan iska lahay ee bahwadaabta ku hay ay fadhiyaan waana kaga mahad celinayaa ciddii soo qaban qaabisay kulankan quruxda badan ee wanaagsan ka degma ahaan marka anoo ku hadlaya afkii maamulka degmada kismaayo waxaan runtii arki doonaa bolisigan marka la soo saaro waana aqrin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo waana ku shaqayn doonaa waa u dhaqmi doonaa waxaa kaloo aada muhiim u ah in loo helo xarun emergency ah ee jubbaland wada loo helo taasoo hadhow ay noqon doonto meeshii qof kasta qofkuu yaqaan ugu celahay haddii xaalad khatar imaato in xaruntii emergencyga la waco wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland ayaa ka hadlay baahida keentay in la dejiyo siyaasadda maareynta khataraha masiibooyinka jubbaland waxaan rabaa inaan u sheego walaalada meelk saaxiibada ama wasaaradaha online ministers ministerska ah ama hay-adaha odayaasha barnaamijku waa bilow hadduu bilow yahay waan daafuray hadduu bilaabanayaa shaqadii consultationkeedii iyo wadatashigeedii iyo ciddii wax ku lahayd iyo inbutkay ku dari lahayd iyo review garaynteedii iyo intay hadday bilaabanaysaa ma aha final iyo endi ma aha oo in hadda laleeyahay dee waan dee waan diyaarina waan insadirina ma aha yani meesha way socotaa qorshihii baa socda wasaaradaha qeybta ka noqonaya hay-adaha qeybta ka noqonaya bulshada qaybeeda kala duwan oo odayaasha dhaqanku ka horreeyaan way ku darsan doonaan inbadkooda iyo mid walba qaybta uu ku leeyahay wax gaara oo wasaaradda ay gaar u leedahay ma aha siyaasadda maalinta masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka gaar u ah ma ahane reer jubbaland bay waxaa weeye guud ahaan khusaysaa